bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti xiisale akhyaartana dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijkii caawo iyo daljir waa sideed iyo tobanka bisha janawari sanada labada kun iyo toddoba iyo tobanka qodobadaan idinku haya barnaamijka caawiya daljirna waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee dowladda puntland doctor faroole oo ka hadlay doorashada ay dib u dhacyadu daashadeen ee la filayo inay ka dhacdo soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladda federaalka oo weerar dhanka afka ah ku qaaday madaxweynaha uu wakhtigu ka dhammaaday xasan sheekh maxamuud laamaha ammaanka ee gobolka nugaal oo sheegaya in ilaa iyo haatan aan la aqoonsan maydka qof shacab ah oo ku geeriyooday shil gaari oo xalay ka dhacay magaalada garoowe cabashada la xidhiirta sara ukaca qiimaha sarifka ee ka soo yeeraysa dadweynaha reer puntland oo sii kordhaysa hay-adda maaraynta masiibooyinka ee puntland oo ka digaysa inay xaalad khatar ah ku sugan yihiin dadka dhowaan u naqraacay deegaanada roobabku ay ka da-een ee gobollada bari iyo karkaar qaar ka mid ah dadka ay saamaysay abaarta ku dhufatay deegaanada puntland gaar ahaan gobolka sanaag oo gaaray tuulada damanlaxagare ee isla gobolkaasi sanaag qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawiya daljir anigoo tolmaana ayaa ka soo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso waxaadna nagala socotaan dhammaan deegaanada puntland kuwa galmudug bariga etoobiya qaybo ka mid a somalilan xeebaha koonfureed ee yeman iyo barta internetka ee radio daljir com gudogale ee madaxweynihii hore ee dowladda puntland cabdiraxmaan maxamed faroole oo ka mid ah dadka u taagan xilka madaxtinimada ee soomaaliya ayaa shir uu ku qabtay magaalada nairobi waxa uu kaga hadlay doorashada la filayo inay ka dhacdo dalka soomaaliya taas oo dhowr jeer oo hore dib u dhacday sidoo kalena wuxuu ka hadlay arrimo badan oo la xidhiira dalka soomaaliya xasan jaylaani xasan ayaa warbixintan inooga diyaariyey cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole madaxweynihii hore ee puntland ahna haatan musharaxa u taagan qabashada xilka madaxweyne ee dowladda federaalk soomaaliya kuna sugan magaalada nairobi caasimada dalkaasi kenya ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo khuseeya dalka soomaaliya gaar ahaan marxaladaha kala duwan ee dalka ka jira master faroole ayaa ugu horeyntii waxa uu ka hadlay doorashada madaxweynaha ee soomaaliya oo dhowaan ka dhici doonta magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyo aragtidiisa mustaqbal ee ku aadan doorashadaasi mustaqbalka doorashadu maanta ilaahay raji bay horta qaab idamka ilaahay bay saaranta inagu ilahay baan tala saarayna dad islaamaana waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu noo idmo inay doorasho nidaama ku dhacdo oo cadaalad ku dhacdo oo cidda wadankaa hogaamin kadha meeshaan shaqan looma dooranayo meel shaqo maaha maanta waxaa dadka ugu nafxiro ninkii shaqaysanaya ninka ganacsiga shaqaysana waxaana ugu ammaan roon ninka ama wadanka dibadiisa meel ammaana ku nool ama ku nool meel baadiya ah baa ugu ammaan roon marka ilahay waxaan ka rajaynayaa in ay noqoto mid lagu najaxo gacantoodan wuxuu ku jiraa xildhibaanada soomaaliya maanta loo soo doortay oo dhallinyarada u badan oo iyagu u baahan ammaanka iyo dowladnimo inay dhisanto uga baahi badan odayaasha nii hore ee puntland cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole ayaa waxaa wax laga weydiiyey xilligii uu madaxweynaha uu ka ahaa puntland khilaafaadkii dhex maray madaxdii hore ee dalka soomaaliya soo martay sida madaxweynihii dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxdii dowladda federaalk soomaaliya oo uu madaxweynaha uu ka ahaa xasan sheekh maxamuud waxna uu sheegay in puntland ay hormuud u ahayd midnimada ummadda soomaaliyeed isagoona intaasi ku daray cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole inuu qayb ka ahaa asaasayaashii dastuurka dalka waxaan riixayay waan hormuud u ahay oo laygu yaqaanaa aabii federetionka soomaaliya inay federation qaadato maxaa yeeley way burburtay nidaamkii hore oo talyaaniga laga dhaxlay oo nidaamkii meel dhexe kenya laga maamulayay ah eedu baa burburay reer qayb ka midina ay ku tashatay inay kaba go'do soomaaliya qaybtii labaad maamul dhisatay baan anugu markaa madax ka ahaa qaybtaasoo go-aankeedii hore oo ay ku asaasantayna waxaan ka mid ahaa asaasayaashii dastuurka wax ka sameeyey waxisnayd in soomaaliya ayaan kala go'i karin ay israacdo wixii tegeyna la qanciyo waxa soo socdana ay maamullo ay dhistaan adeegu dalka wada gaaro oo meel walba gaaro nabadgelyadu wada gaadho buntlandna hormuud bay gu ahayd aniguna anugu nasiibkaygu helay inaan madax ka noqdo meel shikile waxa laga hirgeliyey waxaan isu xil saaray in aan xooggayga dhin isugu geeyo iyo tabar waxaan hayo mid aqooneed iyo mid maamulkayga wuxuu ka geysan karaba in meelo kale ay maamulla ka dhismaan ciddii markaas sida aan waxu wadna isla garan weyne baan isla garan weynay ma ahayn waxaanu soomaalinimada anugu aan meel ka marsana anaa oo soomaalinimada waday aniga haba isu haysta inaan sentarkii ahaa soomaalinimada inay inay saa ku timaado musharax cabdiraxmaan sheekh maxamed farooleh oo ka hadlayay arrimaha dib u heshiisiinta soomaalida ayaa waxa uu sheegay in fikir ahaan isaga uu qabo in ay ku iman karto dib u heshiisiinta soomaalida in la helo oo keliya dowlad dhexe oo awood leh taasoo awoodda saarta adeegyada bulshada ay u baahan yihiin gaarsiisana gobollada dalka taasoo uu sheegay in qarannimadii dalka soomaaliya ee burburtay ay ku soo laaban karto maanta waa la wada qaatay waxaa dhimani waxa weeye dowlad dhexe oo fiican inay timaado rag waxaa helin helin kara ay sameeyaan oo maamulada aan isbixin karin oo dhaqaalooda isbixin karin dastuurka markii dib loogu noqdo dhammaystiro lagu qeexo awoodaha sida loo kala leeyahay wadanka khayraadkiisa dabiiciga ah iyo midka dakhliga soo galo qoomigaaba sidii loo kala qaadanayo lagu qeexo markaasna xoogga la saaro maamulada inay dhismaan dowladda dhexe culays baaba ka dhacaya oo culayska howlaha loo imray keliya bay fulmaysaa iyo isku wadka dalka baayada wax u saaranaya dadkii waxaa qaabilaya intaa amniga waxaa ka sugaya degaamada waa dowladaha muxuahay maamul goboleedyada baa sugaya adeegii dadka bulshada uga baahnayd meelaha kale fogfog awal aan gaarsiisnaan jirin iyagaa gaarsiinaya iyaga laftigoodu waxay sii leeyihiin inay sii ballaariyaan oo degmo walba ay doorato maamulkeeda degmo oo iyaguna baahida dadkooda iyaguna ay noqdaan dad ka hadlaaya oo qorshe usoo samaysanaya sidaas dalkii dib isugu soo noqdo isagoo dhammaystiran ummadiina laysu keeno madaxweynihii hore ee puntland ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay abaaraha ka taagan dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanada puntland waxaana uu tusaale uu usoo qaatay deegaanada bari ee puntland oo ay dadku isugu soo hayaameen iyo sidoo kale xaaladda adag ee dalka ka taagan waxaana uu sheegay in kalsoonidii ummadda ay ku qabtay madaxda soomaaliyeed ay ku soo hartay oo keliya culimaa udiinka soomaaliyeed
anugu hadda waxaan ka imi meelihii abaartu ay aada uga uga jirtay oo ku baanay goobtii baan jooga wax badanna waan ka hadlay si jaraa'id baan ka qabtay communitiga iyo dowladdana abiilo badan baan u jirtay waa wada hadal qaarkoodna waaba ii yimaadeen wixii ay qaban karaan way hayaan gacanta ku hayaan weliba khusuusan xukuumaddu tabarkeedu ma badna dowladaheena meel kastoo ha joogeen maamuladeena nimanka wadaadada ah oo xiriir badan leh oo communitiga dibadda ah iyo dadka hantiilaha kalsooni badan ay ku qabaan door weyn bay qaateen waxaan rajaynaynaa inay door kale laba jibaaraan dowladuhuna waxay ku deeqi karaan iyo farsamooyinka inay ku deeqaan maalanba hadda maalinta dhaweyd oo dad badan isugu guuray degmo ka mid a degaanka ee puntland oo xagga bariga ah oo ilaa tog dheer lagaga soo guuray ilaa galgaduud lagaga soo guuray waxaan aad iyo aad u codsaday oo aan u abiil u sameeyey dowladda puntland inay geyso dowlada qaybaheedii shaqda qaban lahaa sida wasaaradda caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda degaanka oo degaanka la ilaaliyo maxaa yeelay xoolo badan baa dhintay baabuur badan baa dhulkii burburisay inay goobta joogaan waana ay geeyeen cabdiraxmaan sheekh maxamed farooleh ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay oo uu soo hadal qaaday muddadii uu puntland madaxweynaha ka ahaa mashaariicdii kala duwaneed ee puntland ka socotay ayna dowladiisa qayb laxalle ay ka qaadatay iyo sidoo kale mashaariicda haatan ka socota puntland sida dhismaha eerboodyada boosaaso iyo sidoo kale garowe isagoona arrimahaasi ka hadlayana waxauu yidhi eerboorradatan waxay bilaabeen helitaankeeda la ogolaaday waktigii anigu aan joogo midda boosaaso iyadoo qandaraaskii la bixiyey baan tigi tan kalena markaa u socdo alxamdulilah rabbilcaalamiin dowlad iga damaysay dhamaystirkii bay joogtay furitaankeedina waan ka qayb galay tii boosaaso dabcan ma yeelan nal dabeed maan ogaanay inaysan nal aysan ku jirin tii garoowe iyadana furitaankeeda aan joogay markii dambe dhammaystirkeedana hadda hawsha intay socotayna aan garoowe xaadir ku ahaa inta badan waan maalmo bategaayey kambaniga waxaan ka ogaanay haddaan nalka hadda la gelin projectiina uusan ku jirin inay adkaan doonto hadhow in la nalayo diyaaradda ku degto habeenkii sababtuna ay tahay inta qalab loo baahan yahay in airboor lagu sameeyo iyo kambani sameeya baa dib loo keenaya balaas alaabta loo baahan yaho lagadaayo waxaan isu laasiminay intaan joogna inaan communitiga puntland aan ka dhammaystiro inay bixiyaan kharashkaa ku baxaaya nalayntaa oo airboorka intaan daamurka la saaray wixii kale waa dhammaadeen la geliyo baselinekii ay hadhow nalku noqon lahaa in hadda la geliyo oo lagu dhammaystiro daamurka lagu saaro waana ku najaxnay insha allahu tacala waana socotaa intii lacagtii la ururiyey iyo inta dhiman labadooda waa dhammaystirmaya anugu puntland hadda markii aan xilka qabtay sideedii bishii january laba kun iyo sagaalkii meesha laygu doortay baraa ka yar bay ahayd buusha bay ahayd madaxtooyuna waxay ahayd xafiiskii gobernatooraha wuxuu ka koobsanaa xafiiskayga halkii xafiis gobernatoor u ahaa qolkaan seexan jirena wuxuu ahaa iyo qol kale xafiis gobernatoora samayn jiray maantana markaan xilka wareejinayay waxaan wareejiyey baarlamaan oo aan doorashada lagu qabtay kun qof qaada ayaa lagu qabtay shirkii dastuurka puntland lagu ansixiyana u ahaa madaxtooyadana
musharax madaxweyne cabdiraxmaan sheekh maxamed farooleh ayaa waxaa wax laga weydiiyey aragtidiisa ku aadan sidii lagu heli lahaa dhismo ciidan qaran oo ay yeelato soomaaliya waxaana uu ku jawaabay marka u horeeya horta waxay ka bilaabaan qorshe siyaasad bay ka bilaabmaan qorshaha siyaasadeed ciidan qaran wuxuu ka bilaabmaa dowladda dhexe tabartu waa meesheeda cid baa lala kaashan karaa innaga laftigeenna intaynu ka saaro maaragtay maleeshiyooyin badan baa baa baahsano meelba jooga ciidan rasmiya oo lagu talagalo oo boliiskuna uu noqdo maamul goboleedyada iyo shacbigiisa boliis central au jiri doono oo loo qaybin doono xilka markii dastuurka la sameeyo ee dhammaystirkiisa laakiin ciidanka qaran siyaasadiisa iyo qorshihiisa laganaan howlgalo beesha caalamka mashruuc waxaa weeye diyaar loo ahaa buu ahaa waxaa ka gaabisa dowladda dhexe ugu dambeyntii farooleh ayaa rajo wanaagsan waxa uu ka muujiyey mustaqbalka doorashada soomaaliya iyo waxa ka soo bixi kara waxaana uu gaar ahaan si qoto dheer uga hadlay rajadiisa ku aadan haddii uu xilka madaxtinimo uu ku guulaysto waxa u qorshaysan in dalka uu ka qabto waxay ku dhigan tahay haldal- halkudhega ku qoran boorarka iyo xamar ku qoran waxaa ugu horeeya marka ugu horeeya nabad waxaa ku xiga cadaalad waxaa ku xiga horumar waxaa ku xiga sinaan lama heli karo cadaalad haddaan nabadna helin cadaaladdan wad wa isla falgalaan waad og tahay ninka xaakimka ahi cadaalad ma samayn karo haddaan amnigiisa usa sugnayn annagu puntland waxaan ka hirgelinay cadaalad iyo nabad sugan baan ka horgey markaasa ninka waajibaadkiisa guban kara cadaaladeed oo garsoorka ah kor loo qaadi karo horumarna markaasaa la gaari karaa oo shaqayn karaan hay-adihii dawliga ahay horumar ka shaqaynayay iyo barawi satarkii markaasna waxaa loo baahan yahay khayraadka iyo shaqooyinka in loo sameeya waxaan ilaahay ka rajeynaya inaan u celinno soomaaliya siday waagi hore ahaan jireen hadalkan ayuu madaxweyne cabdiraxmaan sheekh maxamed farooleh uu jeediyey xilli uu waraysi gaar ah uu siinayey tv-ga afka soomaaliga ku hadla ee xaruntiisu ay tahay magaalada nairobi ee s t n t v xasan heykel radio daljir boosaaso
dhanka kalena madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa weerar dhanka afka ah ku qaaday madaxweynaha xilku ka dhammaaday ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uu sheegay inuu yahay madaxweyne khayaamo qaran sameeyey sheekh shariif ayaa hadlayey kadib markii maanta uu ka soo degay magaalada muqdisho marka runtii waxyaabaha isweydiinta le waxay iyadoo naloo sheegaayo dekeda keligeeda inay dhowr malyan kasoo lacagtaas meesha yaal runtii waa su-aalay tahay inaan isweydiin sababtuna inaan cod ku dhibayna ma aha laakiin mas-uuliyadda caamka ayaa keenaysa in laga hadlo waxyaabaha kasoo kale dekeda eraboorka canshuuraha dakhliga oo dhan meelu ka yimaadaba waa wax ummadda ay wada leedahay waxa loo bixinaya in ummadda loogu adeego waayo marka lacagaha intaas la eg inay soo galaan oo ciidamadu ay mushaar la-aan ahaadaan runtii waxay muujinaysaa fasaadka iyo corruptionka meesha og doorashadaanu xilligu loogu talagalo waa dhaaf maalin walba muddaa la qabtaa maalin mudacad mudacdaa la qabtaa ilaa hadda lama huba waqtiga ay dhacayso ma isweydiisay waxaan o dhan maxay u dhacaya waxaan u malaynaa kursiga waa la jeclaa kara laakiin waxaa la rabaa kursiga waxaa lagu joogi karaa sharci kaliya madaxna waxaa laga rabaa waxay ballan qaada inay ku dadaasho inay fulin haddii dekeda ay kasoo gelayso lix malyan ama todoba malyan ama toban malyan oo doorashada aad jidido maalin walba qasnada dowladda aa lacag kasoo qaadido kambeenka aa ku gashay dadka kale oo kambeenka kula jirana dakhligooda uu kooban yahay ama aysan haysanin ujeedada wax loo jiidayo marka waa caddaa karta in hanti la boobo ummadda la gaajaysiiyo murashaxiintu ay daalaan dadku ay daalaan markaas laga faa'ido lakiin waxaan leenaha ma daalayn diyaaraan nahay dicaayad kasta ha la sameeyo lacag la-aan in la ahaado ceeb ma aha laakiin ceeb waxaa in tuug la noqdo adoo madax ma lacagaa la waayey mase wax kalaa jir lacag lama weyn lacagta ugu badanaa soo gasho dowladda dowladii hore o dhan waa ka laakiin lacagtu markay jeeb gaara gasho isma sheegayso waa garata sooma laakiin waagii hore wuxuuna socon jira madaxweynaha walaalkay xasan shayaabaha aad dhibteeda usoo jiita waxaa ka mid ahay waxaan ballan qaadaynaa saddexda waqti in miiska wax loo saaro qofka soomaaliga oo wuxuu cunay ma dhacdo arrintaas bilcagsiyaa dhac marka aad fiiriso lixda qodob oo uu sheegay madaxweynaha kulligood oo mid kastaba cagsi waayo waxaan xasuusanaa amniga waa priority koobaad waa labaad waa saddexaad intaas waa hubaa inuu sii dhaafin kala ma hubo amniga laga shaqeeyo maanta aan ku naalooleyna xaguu joogaa magaalada o dhan waa kala xidhanta meel aadigta male waa garata soo maa dalkan maanta wuxuu u baahan yahay cid badbaadisa ka shaqaysa nabadiisa horumarintiisa ka shaqaysa ayuu u baahan yahay waxyaabaha aan isweydiiye marka waxaa ka mid ah ereygaan lagu soo celiyo oo qabyo ninkeedaa dhamaystir ma isweydiina harta qabyo ninkeedaa dhamaystira goormaa la yidhaha xishay ka tamid ku jirtaa qabyo ninkeedaa dhamaystira waxaa la yidhaha qof hawl loo diray shaqadii loo soo qabo waayey lagu khasbaayo inuu inuu inuu qabto shaqadii waxaa la yidhaha qabyo ninkeedaa dhamaystira raali dhahow shaqadaas ka soo dhamaystir tan shaqo khasaba ma aha waa shaqo adiga aad dooranayso waa shaqo lagu dooranayo waa shaqo qaran marka munaasabad lama laha xiriir lama laha mahmaahyadan meesha ay soo gasho mudane madaxweyne haddiiba aad qabiyaysay shaqadii lagu door oo ilaa hadda aadan noo sheegin sababta ay u dhacda arrintaas waxaan u malaynaa xaq u malayn mar kale inaa isu soo annaga waxaan ka hadalnay in faragelinta laga dhaafo shalay waa ka hadalnay maantana waan ka hadlayna laakiin annaga dowlad gaara oo fartaan ku fiiqayno ma jirto qof kasta waxuu samaynaya saa isu taas waa qaybta hore qaybta labaad waxaa uganda waa deganahay ilmahaygaa jooga inaan deganahay macnaheedu maaha inay taageerayaan kenya waa soo maraa waa jidkaygii inay taageeraan macnaheeda maaha aniga rajada aan ka qabo inaan madaxweyne noqdo horta waa boqolkiiba boqol waa kuu sheegaa madaxweynaha soo socda waa aniga haddaba ku kala galay lacagta xasashiya waa bixiyey laakiin codka asagu ma laha madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo muqdisho ka hadlayey laamaha ammaanka ee gobolka nugaalla waxay sheegeen inaan ilaa iyo haatan la aqoonsan maydka qof shacab ah oo ku geeriyooday shil gaari oo xalay ka dhacay magaalada garoowe kaasoo ilaa iyo haatan maydkiisu uu yaallo isbitaalka magaaladaas korneyl qabaal taliyaha laanta nabadgelyada waddooyinka ee gobolka nugaal iyo taliya ku-xigeenka qaybta booliiska ee gobolka nugaal ibraahim maxamed cali ayaa waraysi ay maanta siiyeen raadiyo daljir arrimahan kaga hadlay waxayna warrameen cabdixakiin xuseen xasan waxaa xalay dhacday kontaroolka bari ee magaalada garowe iyo magaalada garowe inta u dhaxaysa nin lugaynahaya ayaa waxaa jiiray gaari ninkaasu waa dhintay waxaanan ka soo qaadnay saaka meeshii uu ku dhintay meydkiisii waxaana geynay isbitaalka oo dhagaxuu hadda saaran yahay ninkaa lama aqoonsan wax dukumentiya oo aan ka helnayna waa ka weynay haddana dhagaxuu saaran yahay meeluu ka yimid iyo meeluu u socdayna ma garan karo waxayna ahayd gelinkii dambe ee hameennimo ee hameenkii xalay ahaa sidaa darteed waxaan ku wargelinayaa dadweynaha reer garowe ee caasimadda in ay soo booqdaan marxuumkaa aan weli la aqoonsan ee yaas dhagaxa saaran isbitaalka garowe gaariga jeeray waa fakaday hase yeeshee waxaan rajaynayaa inaan sharciga horkeeri doono waa ku daba jiraa haddii ilaahay idmo sidaa darteed waxaan mar labaad ku celinayaa iyo mar saddexaadba maydkaas oo aan la garan oo dhagaxa saaran in la la tago dadku tagaan waa nin dhallinyaro ah cadsaan ah cimaamad iyo kabo caddaan iyo madow iskugu jira oo saandalahu qabaa cimaamad nooca gooen ah ugaadha ugaarhka ugaarhka u eg ayuu magaranaysaa ayuu wataa oo garbaha u saaran saacad buu wataa maydkaasu wuxuu saaran yahay dhagaxa garowe talisaalma reena ku weydiiyo gaariga jiray ee marxuumka haatan dhagaxa saaran ma baabuur wuxuu ahaa taraag ah ma kuwa magaalada ka shaqeeya buu ahaa ma la aqoonsada baabuurkii jiray wel waa arrin waa su-aal wanaagsan gaarigaas hadda waxba ka faahfaahin maayo waa ku daba jiraa gaariguna wuxuu ahaa gaari taraaga oo ka yimid dhanka boosaaso waxaana weeye wuxuu soo galay magaalada garowe waana ognahay oo haddeer haddii allah idmo waxaanu rajaynaynaa inaanu gacanta kusoo dhigno baarista maydkaas kaamirooyin baanu ku sawiray cabiro iyo baaris badan baanu samaynay waxa weeye intii tabartaya waanu qabanay waxaa dhammaystiran waxa weeye sooholiin la qabto eedaysanaha dambi waa dambiil ee eedaysanaha lama ohan karo qofku hadduu dawax dila cararo unmasheedu waa dambiilo xun wey waxa weeye in lasoo qabto waxa keliya haray waa in dan lasoo qabto sharciga in la horkeeno aanu sharciga horkeeno haddii ilaahay taliya baabuurku maydka ama shaksiga uu maray ma truska ku dhuftay mise taayirku mariyey wuxuu mariyey taayirka waxaa weeye caloosaa dilacday madaxaa jajabay wuxuu ka dhigay camaal baaxalka leeya maro oo kaleu ka dhigay waxa weeye waddadaa gaarigaasu kada ka dhacay markuu maydka maray haddana waa ku soo celiyey calaa iyo xaasil sidaasay u dhacday marxuumkaana allaha u naxariisto gaari weyn buu ahaa gaari yar maaha
nin dhallinyaro ah oo daajiisa shan iyo labaatan soddon inta udhaxaysa ah oo xalay saqdii dhexe saddexdii cabbaarad saddexdii lugeynaya ayaa gaari ku maray kontaroolka garoowe looga baxa boosaaso waana loo soo sheegay goobtaa waan tagnay ninkaasi isagoo meyda oo laamiga bartankiisa yaalla oo sida laxooxda gaari ka dhigay ayaanu meeshii ugu tagnay gaarhigii bulayska raadguuyo iyo raacdo iyo baadhis baanu wadnaa waa ku raad joognaa rajo wacanna waanu qabnaa ninkaa tilmaantiisu taliyaha laanta nabadgelyada waddooyinkaa bixiyey sida uu u tilmaamay weeye da-diisuna waa shan iyo labaatan ilaa soddon kabihiisa iyo macawistiisa iyo shaadhkiisa iyo tilmaantiisu waa sidaa uu u sheegay taliyuhu
xilliga dadku waa is yaqaanaa ee dabcan qofka gaarigu jiray ma dadka deegaanka ah ma dadka puntland ee usoo usoo qaxayo qaxootigaaba ma oromada etoobiya xaggeeda ka timaada ma la aqoonsado
sawir baanu ka qaadnay tafniid baanu ku samaynay meydka qofkan meesha horta qof wuxuu ahaa xaragadiisu dharkiisu nadiif yahay cagihiisu ay cago cibaadaysta u eg yihiin oo cago nadiifa ay yihiin dharkiisu nadiif yahay tintiisu jileec bay ahayd qof jileeca buu ahaa nin jileeca buu ahaa ma ahayn luqadiisa ma dee ma garanayno laakiin subadiisu soomaali bayuura oo tintiisu jilicsan tahay buu ahaa deegaanka wuu noqon karayey dadka koonfur ka yimaada waa noqon karayey oromada halkaa ka timaadana waa noqon karayey marka waxaan leenahay cid kasta oo maqlaysa baafintan oo cid tilmaantaa u dhow inay baadidoon sameeyaan oo ay wixii xog ah na soo gaadhsiiyaan boliiska garo qaybta boliiska garowe waxaan kaloo odhan lahaa ninka islaamka ah ee soomaaliga ah ee qofka islaamka ah jiidhay ee qadar ilaahay ku jiidhay ee aan gashi mooyaane godob loo haysanin inuu dhiig qarsado oo carruurtiisa iyo ubadkiisa iyo aayihiisa iyo aakhiradiisa iyo caafimaadkiisaba ku waayo waan uga digayaa inuu isa soo ribuuriyo oo isa soo sheego oo waxa weeye gaa qofka islaamka ah qadar ilaahay buu ku dhintay uu isa soo sheego taana waa ku boorinaya hadduu baabuur weyn ahaa gaarigu xalay haweenimana uu garowa ka gudbay dabcan haatanna uu koonfurta soomaaliya jiro dabcan oo kale sidee ku dhici kartaa in la helo ama sidee u fududaan ka dhaa in he in la helo gaariga hana baadhista buleysku buleysku waa isku xidhan yahay xamar baanu ku xidhan nahay waxaanu ku xidhan nahay jawhar beledweynaanu ku xidhan nahay dhuusamareeb iyo gaalkacyaanu ku xidhan nahay boorame iyo hargeysa iyo burcaanu ku xidhan nahay ceerigaabaanu ku xidhan nahay waxa weeye soomaaliya waa isku mid mid kasta buleyskeedu waxa weeye waa unit is wada shaqeeya waxaanu rajo ka qabnaa in aanu helo in aanu helo aanu ku guulaysan rajaynayna insha allah billahi kariim taliyaha la-aanta nabadgelyada waddooyinka ee gobolka nugaal iyo taliya ku-xigeenka qaybta booliiska ee isla gobolkaasi nugaal oo cabdixakiin xuseen xasan uu warramayey barnaamijku waa caawo iyo dabjir cabashada la xidhiirta sare u kaca qiimaha sarrifka ayaa sii kordhaysa deegaanada puntland taasoo dad badani ay maalmihii dambeba ka cabanayeen cali maxamed muuse oo ka mid ah ganacsatada gobolka nugaal gaar ahaan degmada burtinle ayaa ka mid ah dadka arrintaas ka hadlay isagoo sidoo kalena dowladda ku dhaliilay in aysan doorkeedii gudan cali axmed muuse wuxuu warramay xasan jalaani xasan
waxaan horta idinla soo xiriirtay saaka radio dalsir oon ka cabanaynaa laba arrimood arrin dabiici ah oo ilaahay keenay iyo arrin dowlad abaar ah oo sixir barar iyo dhibaato nagu haysa waay haddii aan kala qaadno marka labada arrin
haddaanu kala qaadno midda guud ahaan horta waxaan ka hadlayaa lacag bay dawladdii samaynaysaa canshuurtii u qaadan mayso dollar bay noo dibayeysaa shalay anaga noo lacagtii warqaday ku qaadanaysaa dadkii dadkiina waxa weeye arrintii ma xamili karo saakay naayihii hilibka waa lasoo ceyriye suuqii dollar keenaa la yiri caanihii dollar keenaa la yiri marka arrintaasi waxa weeye waa dawlad abaar dawladda abaar ay mas-uul ka tahay oo shicibka haysata weeye ma garan
waayahay bal xaaladda ganacsi ee degmada burtilaha ku sugan tahay bal ka war waa sidee dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo jawiga ganacsiga saakaysa waxa weeye wax la furay oo ganacsi oo soconayaaba ma jiraan waxa weeye goobtii doolarka liyi saddex milyan iyo laba boqol askariyaar baa dhacay waxa weeye qaab wax loo sameeyo dadku waa kacsanaya shacabkaahi xaaladda burkina halkaasay maraysaa abaartuna waxa weeye dadkii aada iyo aada iyo aad bay u jilecsan yihiin hadda maanta anigu waxaan u baaqayaa usoo jeedinayaa baaq baan usoo jeedinayaa waxaan u baaqayaa degsimada puntland xildhibaanada puntland nabadoonnada waxgaradka dowladda dhagaxay furaysatay oo dadkii shacabkaa inay dhegeysato cabashadiisii dhagaxay ka furaysatay in arrintan go-aan degdega laga qaato baan usoo jeedinayaa waxna laga qabto waayahay arrintan sixir bararka iyo sarawkaca lacagtan sarifka dollarka in badan way soo noqotay marka maxay tahay waxyaabaha ugu badan ee soo celceliya
horta waxaa soo celcelinaya lamber kow dowladdii dadkii waxay u jirtay canshuurtii u qaadan mayso oo waxay tiri dollar baan rabaa labo lacag baa la samaynaya ee safarbaras keenta saddex waxaan ognahay burca iyo meelahaas lacaga ka soo galay waa la sheegaya oo lacagta la sameeya
waa garta lacagta burco ka soo gashay marka waa lacag noocee ah
waa lacag soomaaliya lagu yiri niyo oo lacagtaa maxuu haddii weli samaysto oo dasho lacagii odiyeyaa layiri waa gartay marka laakiin maxaa ku fulaysaa diisi oo kulul sida dootigii baaba suuqa boosaaso iyo kusoo waabariisanaysa oo makiinada laga soo saaray waa gartay marka maxay saameyna ku yeelatay marka lacagtaasi ganacsigii deegaanka ganacsiga dagaalka waxa weye qof walba wuxuu yidhi aniga fiishkii meesha laga gedi jiray markii soomaaliya aad damcay inaad ku gedatid milajibaar baa lacagta noqonaysa kor baa la oranaya ma garatay sicirbaral baa dhacay waxba lama geyi karo waxba geyi mayso waa gartay kolleyba degmada waxaa ku nool dadka inta badan way kala dabaqad sareeyaan dabaqad hoose dabaqad sare iyo mid dhexe waxaa jira dad iyagu barakacyaal ah oo intaba aan awoodin ama nolol maalmeedka aan awoodin marka arrintaasi bal maxay saameyn ku yeelan kartaa iyadan aad leedahay maadaama ganacsidaasi dadka dabaqadii hoose iyo dabaqadii dhexe labada dabaqadood waa dhumeen ma garat dabaqada ugu tukanyeya iyagu xoola doolar bay la yidhaahdaan oo hadday soomaali qaadanayna isbaaro hor le kol horeyba isbaarada kasii dhigtaan ma garat marka dee dabaqadii hoose iyo dabaqadii dhexda labada dabaqadood waaba dhumeenba waa hayaba walaal waxay ku yeelatay waxa weye dadkii dawarka ahaaba hawada ka baxay hawada hadda halkaasay maraysaa xaaladdu abaartiina waxa weye waa ka daran tahay dowlad abaarkuna waa looga daran yahay
waayahay maxaa markaa soo jeedinaysaan idinka
waxaan usoo jeedinayaa isimada baarlamaanka puntland saaka waaba hadleen iyo xalay oo aada iyo aad bay u wacnaayeen waxaan usoo jeedinayaa isimada baarlamaanka puntland nabadoonnada in arrintan lasoo farageliyo oo dadkii abaar baa haysee dowlad abaarka laga badbaadiyo
hay-adda maaraynta masiibooyinka ee dowladda puntland ayaa waxa ay ka digtay inay xaalad khatara ku sugan yihiin dadka dhowaan ka soo naqraacay meelaha fogfog ee ka mid ah dalka soomaaliya ee abaaruhu ay saameeyeen kuwaas oo soo gaaray deegaanada ay roobabku ka da-een ee gobollada bari iyo karkaar agaasimaha hay-addaas cabdulaahi xaashi cayrow ayaa maanta shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada garoowe waxauu kaga hadlay kormeer ay halkaasi ku tageen iyo waxyaabaha ay soo arkeen iyo dabcan tirada dadka soo naqraacay
sidaad la socotaan dalkan muddo doora waxaa hayay abaar soo jiitantay oo ilaa laba kun iyo afar iyo tobankii dabayaaqadiisi kasoo bilaabatay welina aan laga wada bixin taasoo ka timi roobabkii oo yaraaday mararka qaarkoodna meel wax ka da-aayeen kooban meelna inta weyn badanina ay abaar tahay taasi waxay keentay marka xoolo badan inay dhintaan dad badan oo xoolo dhaqato ahaana inay meelaha ugu dhow dhow oo magaalooyinka ah kusoo xeroodaan qaylo dhaamo badan baan samaynay oo dawladdu samaysay heer walba iyadoo leh ilaa haddana waxa jawaabta la helay ma aha mid kaafin karta ama xagga caalamka ha noqoto ama xaggeena ha noqotee ilaahay unbaa horta wax ka qaban kara maanta waxaan isugu nimi inaan xaaladii aan kusoo aragnay dhulkii lagu guuray iyo dhulkii laga guuray oo dadku ka hayaameen markaan wax yaroo taariikhda idiin sheego shan iyo tobankii bishii sanadka dabayaaqadiisa december roob baa wuxuu ka da-ay meel qaybo ka mida gobolka bari oo dhinaca xeebta u dhow degmooyinka isku shuban iyo bayla iyo in yar oo u dhaxaysa xuduudka uu la wadaago gobolka nugaal degmada bayla la wadaagto iyo ay wadaagaan roobabkaas waxay marka soo jiiteen dhammaan dhulkii dadku ku abaarsanaa oo dhan bay jiiteen iyagoo aan soo bixinna waa lagu guuray oo gaadiid baa loo rartay qaylo dhaanta iyo gacan haadintuna waa badatay oo baabuurta lafkeedu ay qeyb ka ahayd dadka waxaa laga qaadayay ilaa kun iyo laba boqol ilaa laba kun meelaha qaarkood dadka guurayey oo meeshaa uu isugu guuray waxaa markaan sahan u tagnay oo soo maray oo la weydiiyey la wareystay meelo kala duwan bay kasoo guureen oo dalka soomaaliya ka mid a maaha puntland puntland waxaa lagu qiyaasay boqol kiiba siddeetan ama sagaashan reer guuraageedii meesha inuu galay waxaa kaloo jirta iyaduna meel xagga sanaagta macag la yidhaahdooo dhul kooban oo togagley ah iyadana roob baa ka da xeebta kusii jeeda badda cas taasna dad baa ku guuray oo gobolka sanaag bay u badnaayeen iyo wax untog dheer ka mid ah sida warbixinta aanu ku helay waxaanu marka isku daynay toban casho sahan qaatay oo laga bilaabay meel gabac la yidhaahdooo ay laga xakumo ilaa xaafuun laga soo wareegay intii dadku u guuray oo dhanna cagta lagu soo dhiftay kadibna waxaa loo gudbay meelihii laga soo guuray intii laga gaari karay iyagoo dhan lama mooda mari karin oo deegaanka dhan baa guurayay waxaa lagu qiyaasay dadkaas guuraya shan iyo tobankii december ilaa hadda waa socdaa geedigaas meelaha ugu shisheeyay oo dadku sheegteen in laga soo guuray oo la sheegayey waxaa ka mid a ilaa cabudwa ilaa burco in laga soo guuray toddoba gobol baa halkaa u guuray waa jaabiyad yar oo aan aada u weyneyn oo laba degmo xoogeedu dhexdeeda yahay degmada bayla iyo degmada isku shuban iyo degmada xaafun saddexdaas saddex geeskaas buu u badan yahay dadka qaar baa yidhi afar maalmood baanu soo soconnay qaar baa laba maalmood socday qaar baa maalin socday qaarba in bay socdeen kun iyo laba boqol ilaa laba boqol laba kun oo dollar baana baabuurta caga badan tahay ka qaadanaysay dadka xoolaha dadkii horey meeshaa u deganaa xooluhu boqolkiiba waxaan ku lagu qimeeyey inay boqolkiiba soddon iyo shan ay tageen oo abaartii hore laysay wax yar usii hareen marka laysku wada daro waa dadka geediga ahaana baabuurtii raraysay boqolkiiba soddon iyo shan bay ku dhinteen baabuurta gudaheeda xoolaha baktiga ah waxay daadsan yihiin oo maanta u baahan in wax laga qabto si ayan cudur u reebin laga bilaabo waxaan odhan karaa meesha la yidhaahdo libaaxe ilaa meesha ugu dambayso baabuur xoologeeyey bay mareen dadkaasu dhulka ay u guureen biyo joogtaa ma leh serviceku aada buu ugu yaryahay oo dawladda waa tuulooyin iyo dhul banaan oo baadiyaa weeye tuulooyinkuna ceelal ku aad bay ugu yaryahay oo ceelal badan oo joogta ah ma laha waxaan u malaynaa saddex ilaa afar ceel marka laga reebo xeebta durdurada yaryar oo xeebta ah marka laga reebo halkaa markay isugu tageen maxaa tegay marka su-aal baa imaanaysa dadka meesha tegay see ahayn qoys kasta oo guuray dadk wuu ka kala qaybsama waxaa meesha aaday oo keliya saddex qof oo xoog leh intii kale oo qoyska ka koobnaa waxay ku hartay meeshii ay ka guureen dadkii waxaa la tubay tuulooyinkiibaa la tubay laga guuray oo u dhowaa ama magaalooyinkii bay galeen ama qaar baaba meelihii baadiyaha looga guuray hadday biyo ka dhowaayeen weli jooga oo xoolihii qaybtii hartay oo aan la rabin kusii hareen dadkaa marka meeshaa tegey intooda badan meel biyo ka jiraan xataa ma yaqaanin ceelku meelu ka yahay ma yaqaanin cimilo qabow oo dhul qabow oo aan dhir lahayn na way tageen waxay dhacday marka dhaxanta dhirta hoosteedaysa arrintaas marka warbixinteeda baanu qaybinay idinkana waxaanu maantay rabnaa inaad baahisaan waxay marka ka kooban yihiin dadkaasu aan lagu soo qiyaasay markii lasoo dhex maray tobanka maalmood lagu wareegayay ilaa laba iyo labaatan kun oo qoys laba iyo labaatan kun saddex boqol iyo soddon afar boqol soddon iyo sideed laba iyo labaatan kun afar boqol soddon iyo sideed bay kusoo qiyaaseen tiimkii soo maray oo guddiga abaaraha oo hadma ka mid tahay ka socda guddiga xog raadinta iyo warbaahinta ka socday oo meeshaas soo maray laakiin way ka badan yihiin oo waxaanu qiyaasaynaa maantay bishan waa siddeed iyo toban bishii december toddobiyo toban ka mid a iyo siddeed iyo toban waa shan iyo soddon maalmood waxaa lagu qiyaasayaa ilaa lix boqol oo qoys maalintiiba inay gudbaysay meel kasta ha mareen waxaa jiray marar aan isku daynay saacado inaan halkan tirino baabuurta magaalada dhex maraysa jimcadii dhoweyd soddon daqiiqo toddoba caga badan baa maray oo idhaafay aan tirinayay waxaana weeye dad meelfo ka soo guuray waxaa laga soo guuray dhulka ciid loo yaqaano welina geedigii waa socda meeshaas marka waxaan rabnaa inaan ku baraarujino dadka waxaa ka soo socda haddii bil bay hayn karaya daaq ama xoolaha sida aanu kusoo qiyaasnay biyaha iyo daaqa meesha yaala waxaa imaan doonta dunyadu inayan daaq fiican ka helin dadku inayan biyo helin oo biyaha hadda roobkii ay ka dhammaadaan sababtoo ceelal ma leh cuntada iyada waa ku yar tahay oo ganacsinada meesha ma leh waa miyi waa baadiye oo meel wax laga gato ma leh xataa haddii qofku lacag haysto dadka soo guuray waxay ka soo guureen meelo ay awal deyn ka qaadan jireen oo abaarta la aaminayey meel aan laga aaminayn oo laga aqoonno waa u guureen iyaduna waa dhibaato kale marka arrintaas iyada ah waxaan dowladdu iyo shacabkeeduba waa isku dayeen in gacan laga geysto hadda boosaaso waxaa ka socda ururin baa ka socota madaxweynuhu uu rabo inuu meesha inuu soo arko lafkiisu oo uu dadku bal xaaladday ku nool yihiin uu soo arko si aan warbixinta ku helayno meesha hay-adaha caalamka iyo ummadda kaleba waxaan u jeedinaynaa in ay u baahan tahay gargaar deg deg ah oo lala gaaro dadkaas inta ayan ka soo bixin dhibaato aadamiyi meesha ayan ka dhalan waxaa jira hay-adaha caalamku waxay bixiyaan oo innaga haddaynu soomaalina way qaybsadeen tan waqooyi joogtaa waqooyigay wax siisaa tan halka joogtaa halkay wax siisaa tan galguduud joogtaa halkay wax siisaa tan mudug joogtaa dhinaca shishe meel bay wax siisaa waxa weye marka dadkoodii marka waa guureen badidooda marka dadka meesha ku haray iyaga lafkooda oo u badan caruurtii iyo dumarkii iyo dadkii waayeelka ah iyaguna waxay u baahan yihiin gargaar deg deg ah boqolkiiba lixdan baa dadka haray saddex qof baa ka tegey waxaanu ku qiyaasaynaa qoysku hadduu sagaal qof ahaa lix baa haray sixty percent meeshii bay ku haray kuwaasuna waxay u baahan yihiin gargaar deg dega in lala gaaro ayay u baahan yihiin dowlad iyo hay-adaba in gargaar deg dega la gaarsiiyo ayay u baahanayaan kuwan meesha tegeyna waxay u baahan yihiin gargaar deg dega haddaan meesha tagnay hay-adda la yidhaahdo safe the children waxaan kusoo aragnay gargaar deg degay ka bilowday oo biyo dhaan aan ku jirin barnaamijkii hore waxyaalaha meesha hadda ka socday waxaa barnaamijyadii hore yaraa oo degaankaas lagu waday oo qorshaha loo siiyey markii hore waa anaga idin idha hay-aduhu waxay sameeyaan meelahay joogaan bay wax ka gargaaraan xoogaagaas un baa socday wax wax ku kordhiyey waxaan soo maray anagu hay-addaa la yidhaha safe the children waxay ku kordhisay biyo ilaa laba boqol oo booyadood inay dadka u dhaamiso waxay ku kordhisay wuxuun cunto ah inay gaarsiiso iyadu waxbay ku kordhisay wasaaradda caafimaadka ilaa saddex meelood ayay iyaduna gaarsiisay h- wasaaradaha dowladda anagu sahankaanu leenahay waxay saddex barood ayay samaysay oo ay samaynayso xanaanada xoolaha lafkeeda baabuur mobile ah oo wareegeysa baa jiray laakiin waxa meesha tegay waxba lagama qaban karo sababto ah xoolaha waxaan ku qiyaasnay anagu ilaa shan milyan oo neef geel iyo ari iyo lo iyo wax ido iyo riyo iyo waa isugu jira intaas ilaa shan milyan oo neef baanu ku qiyaasnay xoolaha meesha isugu tegay mararka qaarkood meelaha qaarkood waxaad arkaysaa xoolaha inta meel lagu soo wada daayo ayaa galabtii un baa la kala socdaa farabadidooda intay keen welina waa ku socdaan marka meeshaas in annagu qaylo dhaanteeda waxa weeye aan jeedinayna meeshaas in loo tooghayo oo haddii qorax dheeraha la gaaro bisha tano markay dhammaato qorax baa la gelaya haraad baa la gelaya xooluhu biyay u baahanayaan marka waxa weeye dad iyo duunyaba way isla basi doonaan haddaan raashin iyo xoolo iyo caafimaad ayaan helin labadaa ugu daran oo hadda ay u baahan yihiinna waa cunto iyo biyo agaasimaha hay-adda maaraynta masiibooyinka ee dowladda puntland cabdulaahi xaashi cayrow oo shirkaas jaraa'id maanta ku qabtay magaalada garoowe qaar ka mid ah dadka ay saamaysay abaarta dhowaan ku dhufatay deegaanada puntland gaar ahaana gobolka sanaag ayaa waxa ay gaareen tuulada la yidhaahdo damalaxagare ee isla gobolkaas dadkan oo lagu sheegay saddex boqol oo qoys ayaa xaaladooda laga dayriraya guddoomiyaha tuulada damalaxagare ee gobolka sanaag cali siciid ducaale ayaa arrimahaas wuxuu uga warramay weriye xasan jaylaani xasan deegaanada abaarta ka jirto inta ay damalaxagare ee xukunto oo hoos timaado oo miyigeeda ah iyo tuulooyinka ku dhow dhow sida warhidaad oo kale bilcil oo miyiga oo kale muxuu ahaa ilaa kayraan iyo qodqod ilaa iyo cakaara shimbiraale oo xagga waqooyi ka xiga dureera oo iyana xagga waqooyi ka xigta ilaa iyo intaas oonahaasi baaye intaas oo dhami waa inta abaartu ay sida aadkaa uga jirta waaya bal waxaa ka waranta marka xaaladda qoysaska ee deegaanadaasi degan ee abaartu ay saameysay iyo nolosha ay ku nool yihiin wallaahi abaar waad garan kartaa iyo saamaynta ay ku yeelato xoolaha iyo dadka maatada ah saameyn aan kolley dee laga sheekayn karin ayay ku yeelatay saamaynta ay ku yeelatay waxaa ka mid a inay caafimaad xumo ay ka dhalato oo caruurtii oo kale ay kolley shuban qaybtii inkastoo aanay ku badnayn shuban qaybtii ay yeelato oo nafaqa darre ay yeelato baa ka dhashay waxaa kaloo ka dhashay dadka dadka waaweyn xanuun adigu duray marka hore loo maraynayo laakiin aada iyo aada qandho iyo iyo xanuun badan u leh ayaa iyaguna saameyn ku yeeshay oo ka dhashay cunto xumada iyo dee na waa u dheer tahay oo dee dadkii mar haddaanu xoolana haysan anfac kale oo badanoo meel kastoo gelayaana aanay jirin saameyntaasi iyaduna ay kusii yeelatay wayahay qoysaska marka cadadkooda intay gaaraysaa tiradooda
qoysaskan kolley intan damala xagare ku taxalluqda adigu dad ilaa saddex boqol iyo adigu midhan meelaha noqonaya bay u badan yihiin dadka zoonahan degan marka magaalada laga reebo dadka reer miyiga oo xoolo dhaqato ah oo xoolo dhaqato aha waaya ma jiraan marka cid soo xarootay oo xooluhu ay ka dhamaadeen oo idinka aada la socotaan dadku laba qaybood horta dadku dhammaan horta waa soo wada xeroodayba asalba siduu u dhan yahayba haya laakiin laba qaybood bay uqaybsan yihiin oo kale ah qayb xoolihii dee ka dhamaadeen oo dee iyagu cayn ahaan isaga soo hoyday haya iyo qayb xoolihii ka hayaameen
waa garta marka xoolihii dadka ay ka hayaameenna waxay sameeyeen kaamboollo iyo wax la yidhaahdo aqalatub oo meelay ku urureen dhowr goobood oo soonaha damalaxagari ku dhow magaalada ku dhow dhow ah waa gar
haddaad uga baahataan sawirna waan aada u saad leedahay waa waa kuu soo diri karaa
waayahay markaa idinka ka maamul ahaan maxaa tallaabo aada qaadeen oo dadkaasi aada u qabateen annagu waxaanu tallaabo qaadnay runtii dee kolley taakulooyin baan u geysanaa kolley dadkii uun wax lagu tarayo wax ururin baanu u samaynay in maaragtay lasoo ururiyo oo meelo laysugu keeno waa gar waxaanu kaloo u samaynay wixii taalka iyaga ah kolley un xagga caafimaadka ah olya dhakhaatiir oo magaalada ah baa adigu kolley gurmad caafimaadna u fidiyey kolley intii haddeer ilaa wiig meelkaasas oo uu kamid yahay doctor axmed iyo maxamed buur iyo nimankaas kamid yihiin waayahay waxaa laga soo dheerinayaa xaaladda dhanka biyaha oo kale ee biyo la-aan aada u daran baa deegaanka ka jirta bal ka waran deegaanka iyo magaaladu horta ceel bay leedahay haye fadhaadh oo aan biyo macaanayn haye
xaaladda marka dad ahaan maadaama aanay xoola joogin bay biyaha cabbaa biyihii macaanaa weeye biyaha ay eh, biyo la-aanta ka jirtaa oo dadkii carruurtii markii ay biyaha xooga adag markay cabbeen shuban bay ka qaadeen dee uun khadhaadh bay ku noqotay mar haddaanay iidaan kale aanay ku helayn oo xoolaad eh, aada iyo aad bay ugu dhibtoodeen marka xagee biyo u doontaan dadka biyo macaan oo la cabo oo ceelbuh oo biyo yarooba iyo ceergaabo oo intee kilomitr u jira ceergaabo waxay noo jirtaa boqol koob iyo labaatan kilomitr waa garta ceelbuhna lixdan bay noo jirtaa marka dadku ma awoodaan inta badan maadaama dadku ay maya maya ma awoodaane mar uuna em, hayado iyo wax ka ay yimaadaan bay dadka qaybtooda wax uga soo dhaandhaamiyaan waayahay een, idinku waxaad tihiin maamulkii ee, deegaankaasi een, xiriir ma la soo samayseen ee dowladda puntland abaarta ka jirta deegaanadaasi waxaa jira guddiyo ee, gurmad oo abaaraha ah xiriir ma la soo samayseen oo magu baaqdeen in dadkaasi wax lala soo gaaro wallaahi de horta baaqyo badan baanu dirnay ee ku aadan eh, xaaladaha jira haye laakiin eh, al- hadda kolley ilaa hadda puntland wax eh, ka socda oo ama xaaladda derfaya ama hantiya oo puntland ka timaaday haba yaraatee iyadu maba jirto ay totalba dee waxaanu isleenahay kolley shakansho badan baa ku jirta eh, puntland eh, kaga jirta eh, deegaanka
barnaamijku waa caawayay daljir degmada goldogob ee gobolka mudug waxaa dhowaan ka dhacay falal kufsi ah kuwaasoo ay geysteen wiilal dhallinyaro ah midkoodna uu ahaa kufsi wadareed ay geysteen lix ka mid ah dhallinyaradaas haddaba waxgaradka reer puntland ayaa arrintaasi aada u cambaareeyey waxaana ay sheegeen in dhibanayaashu ay tahay in ay cadaalad helaan maxamed faarax oo ah guddoomiyaha maxjarka magaalada tan boosaaso kana mid ah waxgaradka ka soo jeeda degmadaas goldogob ayaa ka mid ah dadka arrintaas cambaareeyey waxaana waraysi uu siiyey radio daljir uu ku sheegay in ay tahay in aan arrintaas marnaba xeer dhaqan lagu salayn ee la waafajiyo shareecada islaamka wuxuuna u warramay xuseen cabdi jimcaale madar walaal madar aad iyo aad baad umahadsan tahay adiga iyo een, daljir een, idaacadda daljir runtii een, arrintan aad ka hadashay waa arrin runtii annagu aanu cambaaraynayno waa arrin aad iyo aad u xun oo diinta ku xun oo dhaqanka maaragtay eh, muslimiinta ku xun oo dhaqanka soomaalida ku xun oo bini aadnimada ku xun runtii arrintaas aad iyo aad baan uga soo horjeedaa waa arrin aad iyo aad u fool xun gabdhuhu annaga madaxay noo saaran yihiin mar waa hooyooyinkayo mar waa xaasaskaygii mar waa walaashayo dad aan xumaan u quurno ama aanu aqbali karna in xumaan lagu sameeyo gabdhuhu marna ma aha falka kan hadda aad ka hadashay oo ah fal aad iyo aad u xun oo aan kufsi ahayn ee ah burcadnimo iyo fasaad larabo in dhulka lagu faafiyo runtii anigu fikradaydu waxay tahay in si hoose iyo meel mugdi ah aan lagu dhammayn ee dadka falkaa geystay si bareera cadaaladda loo hor keeno wixii shareecadu ay qabto oo ay mudan yihiinna een, runtii lagu xukumo anigu midaas wey fikra-
waa hagaag waxaa jira marka laga hadlayo xukunka lagu fulinayo ama dembiga ay leeyihiin ma aha dembigan kufsi keliya waxa weeye faaxisho iyo video iyo sawiro la qaaday arrintani makula tahay in shareecada islaamka la horgeeyo madarow arrintaas su-aal fiican weeye horta dhag arrintan foosha xun oo dhacday oo gabadhaas lagu sameeyey ama gabadha kaloo walaalaha iyo soomaaliyeed lagu sameeyey horta diin iyo dhaqan aqbali karaa marna ma jirto in gabdhaha la xoogo in la kufsado in burcad badnimo la sameeyo in sharafkooda iyo diintooda la bahal dilo cid aqbali kadhaa ma jirto annagu gabadhaas walaashaya oo la furxumeeyey iyo gabdhaha kale oo soomaaliyeed waa garab taaganna waana u hiilinaynaa waxaanan rabnaa gabdhahaas soomaaliyeed gabadhaas iyo gabdhihii kale oo falkaas oo kale loo geysto oo weliba inta fasaad la sameeyey miidiyaha la geliyey iyo social mediaha lagu faafiyey ayagoo waxaa fawaaxista samaynaya runtii anugu waxaan jeclaan lahaa go-aan adag oo ciqaab ah oo shareecadu ogoshahay in laga soo saaro oo weliba culimmada waxaan ku waanin lahaa arrintan gacanta ku haya dadka mas-uuliyiinta kulligeen oo dhan baa arrintaas la rabaa inaanu ka wada qayb qaadanno waxaa la rabaa go-aan cad oo kuwa ka dambeeyana ay tusaale ku qaataan dadka soomaaliyeed iyo puntlandna waxa weeye tusaale u noqda oo aan lagu xadgudbin mar dambe sharafka iyo diinta iyo wanaagga gabdhaheena soomaaliyeed runtii arrinta aada iyo aad baan uga xumahay falkaa fal la soo dhoweyn karo maaha fal raalli laga noqon karo maaha dadka wiilashaas dhalayna waxaan kula talin lahaa inay u hoggaansamaan oo ay aqbalaan wixii shareecadu qabto oo wiilashaa lagu fulinayo oo aysan dhihinin kan anugu ila dhashay iyo kan anaa aabbo u ahaa iyo kani wax ma gelin iyo waxa weeye wiilashaas kulligood wejiyadoodii baa la hayaa tiifiyadii ay duubeen baa la hayaa fawaaxishtii iyo xumaantii ay faafiyeen baa la hayaa culimmadana waxaan kula dardaarmayaa kiiskaan hayaa inaan loo turjumin keliya arrintan kufsi inay tahay arrintan fasaad waaye xumaan waaye berrina gabdhaha kaleoo soomaaliyeed baa saa lagu samaynayaa haddii kuwa maanta ay baxsadaan marka anigu runtii waxaan soo jeedin lahaa ciqaab culus ay mutaysteen oo shareecadu raalli ka tahay oo deg deg in lagu fuliyo wiilashaas hagaag iyadoo aynu ognahay in bulshada dhan hadda ay ka wada gubanayso kana xanuunsanayso dhibaatooyinka gabdhaha loo geystay oo haddana cid walba ay sheegayso in sida aad adiguba ku hadashay dadkaasi xaqa cadaalada cadaaladda ah ee shareecada islaamka la horgeeyo ayaa waxaa barbar socda odayaal dhaqameedyo xeer iyo ehel iyo qaraabo iyo dhaqamo hore iyo maslaxad iyo wax ku jira kuwaa maxaa usoo jeedin lahay wallaahi kuwaas inay shareecada u hoggaansamaan baan usoo usoo jeedin lahaa madarow wax shareecada ka weyn ma jiro shareecadu waa meesha keliya oo marjac ah oo dadku ku wada qanci karaan oo cadaaladda ah gabadha tanna haddaysan cadaalad helinin oo sharafkeedii aan loo soo celinin oo aan loo hiilinin runtii xeer jajab iyo dhaqan horaa jiri jiray iyo waxba maahan iyo waxaas xaqeedii iyo xuquuqdeedii iyo cadaaladii aa mudneed ku heli mayso annagana sharafkeenni iyo dadnimadeennii iyo diinteenni intaba dhaawac baa soo gaaray marka runtii anu waxaan jeclaan lahaa falkan oo kale in meel looga soo wada jeesto oo aan la aqbalin marna moorali lama aqbali karo diiniyan lama aqbali karo dhaqan ahaan lama aqbali karo wax la aqbali karo iyo wax maaragtay la fiirsan karo runtii ma aha gabadha masaakiinta iyo gabdhaha kale oo maaragtay walaalaheena waxaanu waajib nagu ah sharafkooda iyo dadnimadooda iyo diintooda inaanu difaacno waxaa la yaab la laakiin qof nin ah oo xor ah oo haddana muslim ah inuu ku dhiirado inuu xoogo ama kufsado ama gabar walaashiisa oo waxa weeye muslimada soomaaliyada waxa weeye sharafkiisiibuu meel uga dhacay waxaa uga filanad inuu gabar si nidaamsan oo sharaf leh uu ku doono uu ku guursado xataa hadduusa waxba haysan ilaahay baa maaragtay u kaalmaynaya laakiin waxaasoo kale markay dhacaan runtii waa inaanu tusnaa dadkaas jiran oo waxaas fawaaxistaa samaynaya inaanan u dulqaadan karin inaanan raalli ka ahayn inaanu gabdhaha difaacino ciidan u noqonayno xagaag ugu dambayn arrimaha noocan oo kale ah ee ku cusub dalkeenna diin ahaan iyo dhaqan ahaan soomaalidu dhibaato intee leeday ku leedahay
wallahi waxyaabahan hadda runtii fawaaxista ah oo maaragtay waddanka ku soo badanaya sal iyo asaas waxaa u ah baan leeyahay waa social mediahan dhallinyartiioo wax walba iska fiirsanaysa awel telefisyon iyo shaneemooyin iyo waxaas wax lagu fiirsan jire hadda teleefonkaagaada waxaad ka fiirsanaysaa wax walba oo xun youtube-kaasi ku wada jira marka runtii waa fasaad loo baahan yahay runtii in laga hortago dadka waalidiinta ahna xil gooni ay iska saaraan ilmahooda iyo dadka iskuulaadka dhigaya dadka jaamacad jaamacadaha jooga mas-uuliyiinta ka ah ee dug sare hoose dhexe kulli waxaa loo baahan yahay dadku inay mas-uuliyad iska saaraan ilmahooda waxay baranayaan waxay fiirsanayaan internetkii baa twenty four hours ah youtube-kii wax walba isaga jiraan ilmihii waxaasay fiirsanayaan iyo waddamo kaleo aanna isku dhaqan iyo isku diin ahayn wixii ka dhici jiray baa maanta waxaa la rabaa in lagu maaragtay loo soo raro waddankeenna iyo bulshadeenna dhallinyartii marka iyagoon ka fiirsan ayay waxaa gelayaan marka waxaana jeclaan lahaa runtii waxyaabahaasoo kale in ay jirto ciqaab ka ratimaysa oo waddanka oo dhan laga og yahay qofka hadduu falkaas sameeyo ciqaabtiisu inay taas tahay oo ciqaab xun ah oo marna maaragtay aan la yeelin lana aqbalin moogtahay marka anigu arrintaas baan dhihi lahaa arrintan dhacdayna runtii aad iyo aad baan uga xumahay dad badan oo moral leh oo sharaf leh oo soomaaliyeed baa fikirkooda dhiibtay oo rag iyo dumar leh oo aad iyo aad uga xun annaguna dadkaas baan waxa weeye runtii ka mid nahay waxaana rajaynayaa falkaas iyo fal lamida midna inuusan ku soo noqon ummadeenna iyo bulshadeenna soomaaliyeed haddaan waxaas raalli ku noqonana deexno ilaahay baaba nagu dhacaysa moogta marka falkaas oo kale wuxuu u baahan yahay waa falkii gacan adagna lagu qaban lahaa meel loogu soo wejeysan lahaa maxamed faarax guddoomiyaha maxjarka magaalada tan boosaaso oo u warramayey xuseen cabdi jimcaale madar ayuu kaasi ahaa barnaamijka caawiga dalsir akhyaare waa naga intaa sanigo tolmaan ayaa ka soo jeedinaya stuudiyaha dalsir ee magaalada boosaaso dhammaan xarumaha raadiyo dalsir iyo bogga internetkana waad nagala socoteen intaan barnaamijka lamida ku kulmayno nabaday